bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalasan qodobada ugu doorka roorna waxaa qeyb madaxweynaha hirshabeelle oo kala diray garsoorka gobolka shabeellada dhexe mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo kormeeray halka ay marayso dhisme laami oo la saaraya waddada xidhiirisa garoonka diyaaradaha ugaasnuur iyo magaalada dhuusamareeb gudyaha guud ee qaramada midoobey oo toddobaadkan kusoo wajahan magaalada muqdisho ka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalasan oo xalay ay ku tartameen labada degmo ee rabdhuure iyo kaxda kadibadda warkeen aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doonta xiisada shiinaha iyo taiwan oo dib u soo labakaclaysay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha afaraad ee abriil sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii ugu door korona ayaa maqasheen iminkana waxaad kusoo dhawaataan eegay oo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaawnay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali guudlaawe ayaa waxa uu markaasi kala diray garsoorka gobolka shabeellada dhexe madaxweynahan ayaa waxa uu markaasi soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa markuu arkay qodobka konton iyo koowaad ee dastuurka dowladda hirshabelle markuu arkay waraaqad sumadeedu ay tahay kuna taariikheysan toddobada bisha afraad labada kun saddex iyo labaatanka taasoo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka uu soo jeediyey in la kala diro garsoorka gobolka shabeellada dhexe waxa uu markaasi madaxweynaha soo saaray xeerkan waxaa markaasi qodobadan uu ku bilaabay ama la kala yiri kow laga bilaabo taariikhdu ay ku beegan tahay sideedda bisha afraad laba kun saddex iyo labaatanka waxaa la kala diray garsoorka gobolka shabeellada dhexe sidoo kale laba xeerkan waxa uu dhaqan gelayaa marka uu seexo madaxweynaha ayaa markaasi la yiri waxa waa uuna seexay waxaana markaas sidaas lagu ka gobolka shabeellada dhexe oo eedeyn kala duwan loo soo jeediyey dhanka kale markaan haddii aan eego guddoomiyaha ururka shaqaalaha ayaa markaasi waxa uu ku biiray ururka urur siyaasadeedka markaasi la yidhaahdo ka ee puntland isagoo markaasi sheegay sababaha uu kaga soo baxay ururka shaqaalaha uguna biiray urur siyaasadeedka ka ninka la yidhaahdo maxamed cabdi isagoo arrintaas ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi wanahay oo aan nimid xarunta dhexe ee urur siyaasadeedka kaah innagoo ah isugu jirna aqoon-yahankii puntland isugu jirna xubno ka tirsan golaha dhexe ee urur garab ka tirsan urur siyaasadeedka shaqaalaha akhyaar aada u tiro badan oo ka mid a taageerayaasha gaarka ah ee ururka waxaan ku faraxsannahay maanta inaan ku soo biirno oo aan ka mid noqonnay urur siyaasadeedka kaah kadib markii aan qiimeyn dheera u galnay oon qiimeynay xaaladda dalka ku jiro iyo hannaanka doorashooyinka qof iyo cod ah iyo guushii dhallinyaradu ay filaysay muddada dheer oo aan ku taamaynay taasoo sababteeda iska lahaa hogaamiyaha dalka uu iska lahaa mudane madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo hogaaminta urur siyaasadeedka kaah waxaan ku faraxsannahay soo dhoweynta quruxda badan ee unagu sameeyeen xogayaha guud ee urur siyaasadeedka kaah wasiirkeenna wasiir ilyaas guddoomiyaha siyaasadda ee ururka doctor maxamed cali faarax wasiirkeenna iyo waxbarashada runtii taariikh weyn aan u hayno iyo abaal weyn xubnaha guddiga fulinta adeer jaamac uu ka mid yahay iyo xubnaha golaha dhexe iyo wasiirkii hore ee caafimaadka puntland guddoomiyaha gobolka dhammaantiin waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhoweynta quruxda badan oo uu ka mid yahay xildhibaankeena urur siyaasadeedka kaah waxaan ogeysiinaynaa dhammaan akhyaarteenna iyo taageerayaasheenna iyo asxaabteyda kala duwan ee ku sugan gobollada puntland runtii wax badan baan maadaama aan ku sugannahay xaruntii dowladda puntland ee garowe wax badan baan markaan aragnay xeerarka iyo habdhaqanka ururkaas iyo lahaanshaha ururkaasi nooga soo baxay in urur la wada leeyahay uu yahay in urur mustaqbal fiican leh uu yahay dhammaan taageerayaasha waxaan ka codsanaynaa inay meesha ay joogaan iskaga diiwaangeliyaan kuna biiraan urur siyaasadeedka kaah runtii si fiican baa laidinku soo dhaweyn doonaa ka duwan sidii hore waan rajaynaynaa in baraha bulshada aan ka arki doono isbeddelkaas sida ugu dhaqsaha badan waxaan rajaynaynaa in munaasabad qurux badan aan qabanno garowe ku qabanno haddii alla idmo laba maalmaha soo socota oan ku muujinayno taageerada lixaad kale aan ururka u hayno hogaaminta quruxda badan ee xisbiga ururka aad baan ugu mahad celinaynaa labaatan iyo afar sano waxaan ku jirnay dulmi dhallinyaro haddaan nahay iyo aqoon-yahan raalli kama nihin labaatan iyo afar sano oo soo socota oo kale inaan nin u shaqayno ama aan ka shaqayno dan shaksi ama koox ay leedahay in ka shaqayno raalli kama nihin waxaan go-aansanay inaan u istaagno danaha danta guud annagoo codkeenna qof iyo cod wax ku raadsan karna haddii alla idmo ururkan lama kala laha shaksi ma lahan qabiil gaara ma lahan wax la yidhaahdo ree hebel baa kursiga iskale iyo ree hebel baa iskale ma jirto waxa weeyaan qof iyo cod waxaan ku faraxsannahay in maaragtay aan garab istaagno doorashadaas waxaan ku faraxsannahay ragga waayo aragga ahaa ee nooga soo horreeyey oo noo iftiimiyey waxa meesha ka jira runtii wakhti badan bay naga qaadatay runtii soo dhoweyn qurux badanna waana loo sameeyey waan ku qanacnay markaan ku qanacnay kadib waxaan go-aansanay inaan ka mid noqonno waana ka mid noqon doonnaa waana dadaali doonnaa codkeenna waa kaah saqiir iyo kabiir waana mahadsantihiin
dhanka kalena markaan haddii aan eegno mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay kormeer ku sameeyeen halka uu marayo dhismo laami oo la saaraya waddada xidhiirisa garoonka diyaaradaha ugaas nuur iyo sidoo kale magaalada dowsamareeb warkaan uu ku faahfaahinayo muliid macalin xasan
waddadan isu xirta garoonka diyaaradaha dhuusamareeb iyo magaalada dhismaheedu maraya meel dhexe ayaa waxaa maanta soo kormeeray sida shaqada u socota wasiirada wasaaradaha howlaha guud qorsheynta shaqada iyo arrimaha bulshada iyo maamulka caasimadda mas-uuliyiintan ay sidoo kale waxay soo kormeereen suuqa weyn ee magaalada dhuusamareeb oo isna shaqadiisu marayso meel gabangaba ah markii kormeerku soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka magaalada dhuusamareeb cabdisamaad salaad aadan oo kormeerkan qayb ka ahay waxuuna ka warbixiyey howlahani iyo meesha ay marayaan
maanta oo ay tahay sideedii bishii afraad wafdi ballaaran oo u badan xubno ka mida wasiirada dowladda galmudug maamulka caasimadda iyo team injineera ayaan waxaan soo booqano indhaindhayn ku soo samaynay waddada aeroboorka suuqa runtii mudana wasiir waxaan u maleynayaa mashaariicdan waan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno maamul ahaan doorka nooga aadan dee waddada aeroboortka annaga waxaan u diyaarinay waddo soddon ah haddana toban ayaa loo helay mashruuca in xoogga aan saarno wasaaradda qorsheynta joogta wasaaradda howlaha guuda joogta waddada in la ballaariyo laami loo helo layrkii loo helo dee waa waddadii aeroboortkii caasimadda iyo caasimadda isku xiraysay taas xoogga inaad saartaan waa idinka codsanaynaa annagu ka maamul caasimad ahaan haddii xataa la yidhaha waddada bannaynteeda sii weyneeya konton ama lixdan waa gaarsiinayna ilaa dowdmo suuqoo kale wasaaradda qorsheynta dhala joogto iyo wasaaradda howlaha guud wasaaradda shaqada shaqaalaha arrimaha bulshada joogta waxaan u malaynaa mudane wasiir oo kaaga mahad celinayna maalintii aad dhagax dhigtay maanta isuma eka waddooyinka dhinacyadiisa waa bannaynaynaa dhammaan waxyaabaha kusoo jira oon hagaagsanay waa bannaynaynaa iyo waxay nooga bax warbixiyeen mas-uuliyiinta interlog in la dhigayo waxaan ognahay waxyaabaha ka soo laabtay suuqa dhismihiisa sida qolalka muraayadihii la gelinayay waxyaabo badan runtii maanta waxaa nala jooga maamulka caasimadda haddaanahay wasaarado muhiim noo ah oo dowladda galmudug ka tirsan waa uga mahad celinayna horta inta caasimadda ay ka qabteen si dhowna ula shaqay doona haddii ilaah idmo in badan oo kalena baahi badan caasimadda ka jirto waxaan u baahannahay sentaradii xaafadaha ayaan qaarna aanan lahayn qaarna dayactir ugu baahannahay meelaha holalka bulshada lagu wacyigeliyo waa u baahannahay dee baahida magaalada ka jirtana waa aragnay in badanoo ka midana iyagoo dukumentiya waa keeni doonaa wasaaradda qorsheynta waa la wadaagi doonaa howlaha guudna waa la wadaagi doonaa booqashadiinni iyo indhaidhayntii maanta iyo dhammaan activitida aan soo wada qabanana runtii waa idinkaga mahad celinaynaa biidni illahi alkariim in badanoo ka midna waa iska kaashan doonaa haddii ilaahay idmo n ka maamul caasimad ahaan qorshahan hadda dhaqaaqay ee aan wadno in badan wasaaradaha waana uga mahad celinaynaa si gaar wasaaradda howlaha guud ayaa waxay noo garab istaagtay si aan xad lahayn waxyaaba badan oo iska kaashan doona haddii ilaahay idmo n wasaarad kasta oo galmudug ka mida degmada haddaan nahay qayb waxaan ka rabnaa qayb kasta waxa la yidhaha capacity building wasaaradda howlaha guud oo kale hadda degmadu waxay leedahay xafiis la yidhaha xafiiska howlaha guud oo dhammaan shaqooyinka maamulka caasimadda inta ugu badan qabta wasaaradda qorshaynta oo kale waxaan leenahay xafiis ima agaasin la yidhahdo qorshaynta waxaan rajaynaynaa si dhowna inay noola shaqeeyaan dhammaan qaabkii aan wax u qorshayn lahayn ay naga saacidaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha n hadda annagaba dhanaan waxaana shaqaale dhammaan wasaaradahaas waana uga mahad celinaa booqashadiina garab istaagiinana waa idinkaga mahad celinaynaa
telefishinka dalsan duusmareeb
dhanka kalena markaan haddii aan eegno xogyaha guud ee qaramada midoobay antonio coteres ayaa toddobaadkan gudihiisa kusoo wajahan gudaha soomaaliya sida uu ku sheegay wareysi uu siinayay laanta afka laanta afka carabiga ah ee warbaahinta qaramada midoobey master coteres ayaa socdaalkiisa qeybka safarada sanadlaha ah ee sanad walba uu bisha ramadaan uu ku tago dal ka mid a dalalka ay ugu badan yihiin dadka muslimiinta isagoo sanadkan doortay soomaaliya inuu soo gaaro inta uu ku sugan yahay soomaaliya waxa uu la kulmi doonaa madaxda dowladda soomaaliya kuwa hay-adaha qaramada midoobey ururada bulshada rayidka iyo ciidamada admis ee taageerada markaasi ka hela u n-ka waxa uu xambaarsan yahay fariin culus oo ku baaqayo midnimo iyo nabad isagoo hoosta ka xariiqay baahida muhiimka ah ee loo qabo xasiloonida iyo markaasi gobolada ay colaadu ay ragaadiyeen sida soomaaliya gurmadka deg dega ay markaasi u dalbi doonaa dadka ay saameeyeen abaaraha iyo fatahadaha ka jira qeybo ka mid ah gobolada dalka si ay markaasi hay-adaha deeqda bixiya ay kaalmo bini-aadinimo ula soo gaaraan si kastaba soomaaliya oo qarka u saaran macluul bahasan ayaa wajahaysa caqabado ba-an oo sababay in ku dhowaad kalabar dadkeeda sideed dhibic shan iyo labaatan milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini-aadinimo sidoo kale waxaa dalka ka dhacay weeraro markaasi ay geysanayaan kooxda al-shabaab soomaaliya waxay la tacaaleysaa xaaladda markaasi cimilo xumo oo sii kordheysa ee ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaaro markaasi daba dheeraaday iyo fatahaado khasaare geystay antonio coteres ayaana toddobada bisha maarso ee sanadka labada kun toddobadii bishii maarso sanadka labada kun toddobiyi tobanka booqashadii ugu horreysay ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana booqashadan aan weli markaasi muddaysnayn ay noqon doontaa markii labaad uu soo booqdo soomaaliya tan iyo markii loo magacaabay xilka xogayaha guud ee qaramada midoobe dhanka kalena markaan haddii aan eego tartanka aqoon iyo abaalmarin ayaa xalay waxaa ku tartamay labada degmo ee kala ah rab dhuure iyo sidoo kale degmada kaxda tartankan oo ahaa mid xiise badan ayna ku tartamaan degmooyinka gobolada dalka ayaa waxaa markaasi laysku adeegsadaa aqoon iyagoo markaasi su-aalaha labadii degmo ee xalay ay markaasi ku tartamaya tartanka la weydiiyey ay markaasi intaba qaarkood kuwa degmada kaxda markii la eego dhibcaha ay kala heleen haddii aan eego degmada kaxda afar dhibcood ayay ka keentay tartankii xiisaha badnaa ee la yeelatay degmada rabdhuure markaasi dhankeeda la timid kow iyo toban dhibcood sidaas waxaa wareegga xiga ee tartanka aqoon iyo abaalmarin ugu gudbay degmada rabdhuure oo markaasi kasoo tallaabsatay degmada kaxda oo ay markaasi la ciyaartay kulan xiise badan oo ka tirsan tartanka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan halka warkaasaad ka dhegeysaneysaan warbaahinta dalsan ee muqdisho soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda shiinaha ayaa hareeraha taiwan ka bilaabay saddex maalmood oo dhooratuus militari ah sabtidii si ay u muujiyaan carada ay ka qaadeen kulanka madaxweynaha taiwan ec tangweng ninka la yiraahdo ayaa markaasi ay la yeelatay afhayeenka aqalka wakiilada mareykanka iyadoo wasaaradda difaaca taiwan ay sheegtay inay si degdega ugu jawaabi doonto dhoolatuskan oo lagu dhawaaqay maalin kadib markii tasai ay kasoo laabatay mareykanka si weyn loo sugayay kadib markii shiinuhu uu cambaareeyey kulanka afhayeenka aqalka wakiilada mareykanka ee kevin macart uu kula yeeshay los angeles shiinaha ayaana u arkay in taiwan si dimuqraadiyad ah loo maamulo inay tahay dhul ay iyadu leedahay iyadoo shiinuhu aanu u weligiis ka fogaan in ay xoog u adeegsato inay jasiiradaas maamusho dowladda taiwan ayaa si adag uga soo horjeeda aadaha markaasi shiinaha usoo jeedinayo wasaaradda difaaca taiwan ayaana sheegtay inay la socoto xaaladan islamarkaana ay si weyn ugu feejigan tahay ayna ka jawaabi doonto sida ugu habboon sida ay u difaacdo ammaankeeda warkii oo subaxa ay kala socoteen warbaahinta dalsana waanaginta waana ku mahadsantihiin la socodka iyo lanjaanqaadka warkayga
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel